maanta oo ay bishu tahay lixda august laba kun iyo saddex iyo toban waxaan shir jaraa'id ku qabanay wasaaradda amniga ee dowladda puntland shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay sugidda amniga dowladda puntland kadib markii wasaaradda amniga iyo hay-adaha amniga oo dhan ay ka shireen sidii loo xoojin lahaa amniga maalmaha soo socda oo iidda barakaysan haddii ilaahay idmo ciidulfitriga waxaa la go-aamiyey in loo howlgalo sugidda amniga guud ahaan dowladda puntland degmooyinkeeda iyo gobolladeeda dhammaan wasaaradda amnigu waxay soo saareysaa amar ah in dhammaan ciidamada qalabka sida iyo laamaha amniga oo dhan ay sugaan amniga gobollada iyo degmooyinka waxaa ilaahay mahaddiisa ilaahay aan ugu mahadinaynaa nabadgelyada ka jirta puntland iyo amniga oo ah mid ilaahay uu noogu naxariistay kasakowna ay ka shaqeeyeen shacabka reer puntland oo isku duuban dhammaantood taariikhna u leh in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada waxaan ku ammaanaynaa dadka shacabka ah dhammaantood qaybahooda kala duwan iyagoo isku duuban in ay ku dadaaleen ku mintideen nabadgelyada maanta puntland ka jirta ummadda soomaaliyeed oo dhanna ay anfacday taas ay anfacday qaybta labaad waxa weeye ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida waa ku mahadsan yihiin siday u dadaalayaan awalna ay u dadaali jireen iyagoo shacabkooda gacmaha haysta oo u marahaya nabadgelyada dadka shacabkaa u marahaya la shaqayntooda u marahaya in ay gaar ahaan maalmaha nagu soo foolleh oo iidda guud ahaan amniga puntland loo dhan yahay maamul shacab ciidamo dhammaan in si wada jir ah looga shaqeeyo loona guntado arrintaas way arrinta shirka jaraa'id uu ku saabsan yahay waana ku mahadsantihiin mediaha kasoo qaybgalkiina wixii intaa ka dhiman waxaa siinayaa taliyaha biliiska genaraal maxamed saciid islaan kadib maanta halkan waxaa isugu nimid maadaama ay inagu soo fool leedahay ciiddii barakaysnayd ee soonfur in la sugo amniga gobollada puntland dhammaan intuu ka kooban yahay dowladda puntland goboleeda xalay laga bilaabo waxaa ka socday howlgallo howlgalladaasoo istaba jooga muddo socon doona ujeeddada ugu weyn hadda waxa weeye ciidanku iyagu shaqadoodii waa wataa hawshoodina waa wataa laakiin waxaan baaq u jeedinaynaa dadweynaha reer puntland siday horeba gacan uga siin jireen amniga ula shaqayn jireen xilkasnimada lahayd inay haddana ula shaqeeyaan ciidamada amniga waa laga yaabaa baaris baa jirta gaadiid taarikala-aanaa jira gaadiid beersandaa jira guryo la gelayaa jira rabadaan iyo habeennimo ay tahay in intaasoo dhan loo dulqaato si loo sugo amniga dowladda puntland cidda lasoo qabto hadda guddoomiyu ka hadlaayo oo kaleeto ama seexanwaa ha noqoto ama anshaxumo kale ha noqoto ama dad mataqaanaa si kale u fakeraya si kale u baalkeya ha noqoto ama dad amni darro ku haya dowladda puntland ha noqoto sida kuwa nabadiidka oo kaleeto dhammaan ciddii lasoo qabto tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadaya kuwii xalay lasoo qabtay hadda baalish bay ku jiraan waa baarayna haddii ilaahidmo haddii ku caddaado kiisaska lagu soo qabtayna maxkamaddaan u gudbinaynaa hadday ku caddaan weydana isla maanta xorriyaddooda waa u celinaynaa isla maantadan waa u celinaynaa baabuurta taarika la-aanta ah canshuur la-aanta ah ee beersalka leh waxa weeye iyagana tallaaba laga qaadaya ganaax iyo haddii ay ku caddaato inay argixiso la shaqeyn cidka la shaqeynayana kolle waa lala wareegaya laakiin waxaan uga digayaa dhammaan hay-adaha dawladda baabuurtooda inay cashuurtaan dadweynaha iyo hay-adaha dowladda hay-adaha dowladda waxaan uga digayaa cidda inta loo ogol yahay bersig maanay cid kaleeto inayn soo xiran bersi soo qaado inta loo ogol yahay nin walba waa yaqaanaa wasiir baa nahay wasiir ku-xigeen baa nahay taliyo ciidan baa nahay agaasin waa nahay baalki waa nahay ya taa intaasaan kaga baxaya hawshaan iyada ah oo hadda socotaa waa danta ummadda hawshaa la wadaa waawaaye amni haddii la helo wax walba waa jiraya marka amniga ha lala shaqeeyo ciidamada amniga ha lala shaqeeyo laga qayb qaato sidii horeba looga qayb qaadan jiray ko caasimadda sida guddoomiyuhu sheegay xalay caasimadda howlgal baa ka socday runtii dadkuna aada iyo aad bay ula shaqeeyeen aada baan ugu ammaanayaa dadka dadweynaha reer garoowe sida wanaagsan ee amniga uga qaata siiba dhalinyarada iyo urada haweenka dhalinyarada iyo urada haweenka aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan ay amniga uga qayb qaataan waad mahadsantihiin ciid wanaagsan ciid mubaarak baan leenahay dhammaan ciidanka booliiska xaasuskooda iyo carruurtooda waxaan u diraya halkaan anoo ka faaidaysanaya hambalyo iyo boogaadin ciidaynu ku soo foolle haddii ilaahmo inay barwaaqo iyo babash ku iidaan sanadka sanadkiisana ay nabadgelyo iyo caafimaad qab ku gaaraan waa mahadsantihiin saxaafaddana waa salaamay